Wasiirka Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Mudane Jamac Xasan Khaliif ayaa magaalada Muqdisho ka daahfuray qorshaha qaran ee isgaarsiinta xaaladaha degdegga ah. Waxaa ka qaybgalay daahfurka qorshaha qaran ee isgaarsiinta xaaladaha degdegga ah maareeyaha guud ee hay'adda isgaarsiinta qaranka Mustafa Yaasiin Sheikh, shirkadaha isgaarsiinta dalka, ururada bulshada rayidka ah, iyo beesha caalamka. Mustafa Yaasiin Sheikh, maareeyaha guud ee hay'adda isgaarsiinta qaranka, ayaa ka warbixiyay muhiimadda qorshaha isgaarsiinta xaaladaha degdegga ah.
Afarta fariis ee kala ah yaraanta nuglaanshaha, diyaargarowga, ka jawaabidda iyo gurmadka, iyo ka soo kabashada dhammaan afarta fariis ee ay leedahay maareynta musiibooyinku isgaarsiintu waxay u tahay lafdhabar u tahay qorshahanna waxa uu loo diyaariyey in uu sheego faktarka ama qayb wal qayb walba waxaa nagala aadan annaga iyo qorshihii loo qaba lahaa dukumentigan waxaa la diyaariyey muddo dheera laga shaqaynayay waxaana qayb ka ahaa diyaarintiisa hay-adda isgaarsiinta wasaaradda isgaarsiinta hay-adda maareynta musiibooyinka waxaana tala ku lahaa sidoo kaleeto hay-ado kala duwan oo dowladeed oo aan la tashi la sameynay shirkadaha isgaarsiinta dalka ka shaqeeya iyo xubno ka tirsan bulshada rayidka ah iyo hay-adaha amniga ee dowladda sidoo kaleeto Jaamac Xasan Khaliif, Wasiirka Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda Xukuumadda Federaalk Soomaaliya, ayaa ku booriyey hay-adaha isgaarsiinta in ay ka shaqeeyaan midnimada.
waxaa maanta runtii sharaf weyn ii ah inoo wada ah inaan daahfurno qorshaha qaran ee isgaarsiinta xaaladaha degdegga ah oo kaalin weyn runtii ku leh kana qaadan doonta fududeynta howlaha maareynta masiibooyinka ka wasaarad ahaan oo iyo hay-adduba wasaaraddu waxay ka kooban tahay hay-ado fara badan kuwa dhisan iyo kuwa dhismi doona waxaan runtii rabaa inaan aada iyo aada ugu mahadnaqo bogaadiyo hay-adda isgaarsiinta qaranka oo kasbatay saaxiibayaasha la ah kaaliga ama shaqada ka wada dhaxayso Qorshaha qaran ee isgaarsiinta xaaladaha degdegga ah oo socon doona laba maalin ayaa kaalin weyn ka qaadan doonta sidii loo fududeyn lahaa howlaha maareynta masiibooyinka